barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha februarina waa shan sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno dhallinyarada ka baxday jaamacadaha oo barnaamij cusub oo ganacsi ka hirgeliyey hargeysa anagu iminka ahaan waanu badan nahay ilaa inta aan iminka barnaamijkan ku wada sameynaynay tobaneeyo dhalinyaraha waanu gaadhnaa fiidal kala duwan oo maaragtay telecom engineers baa nagu jira software engineers baa nagu jira aqoonta aydtiida ayaanu maaragtay dhammaantayo ka midaysanaa
sidoo kale qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dad badan ayaa ku dooda in hal abuurnimada heesaha qaarkood in ay ka dhalato jacaylka qofka ku dhaca
Haye, markaba aawo ayaan dhahaa uu yiri haye haye marka baadidaasaa ka maqan marka baadidaas ka maqanoo markhaatigii baynu maanta halka ka raadinaynaa haadiya dhinaca heesahana barnaamijka kama marna
caasha waa maxay dee waa hoosad iga soo geliso wadada ku qulqul dee raggeeda heesta beddelkeedana soo raadiyay ahayd laakiin haatan stuudiyahan joognaa xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa goror idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida
maxkamadda raacfaanka maraykanka ayaa diiday codsiga maamulka madaxweyne trump ee ah in si dhaqsiyo leh loo soo celiyo amarkii madaxweyne donald trump ee uu toddoba waddan oo ay badi dadkiisu muslim yihiin kaga joojinayay inay yimaadaan dalkan maraykanka maxkamadda raacfaanka ee ku taalla magaalada san francisco ayaa weydiisatay maamulka trump iyo gobolka washington goor hore oo axaddan maanta ah inay xareeyaan doodo dheeri ah ugu dambeyn galabnimada isniinta wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa racfaanka xaraysay gelinkii dambe ee maalintii sabtida taasoo jawaab u ahayd amarka garsooraha maxkamadda federaalka ah ee sida ku-meel gaarka ah u bedelaysay mamnuucidaasi toddobaadkii saddexaad ayay maraykanka ka dhacayaan isu soo baxyo kala duwan kuwaas oo lagaga soo horjeedo siyaasadaha madaxweyne trump fiidnimadii jimcaha ayaa xaakim federaali ahi wuxuu si kumeel gaadha u hakiyey amar fulineed oo madaxweyne trump uu ku joojiyey dadka u dhashay toddoba dal oo muslin u badan in ay soo galaan maraykanka hase ahaatee tallaabadaasi may joojinin isu soo baxyadii ka dhacayay daafaha caalamka duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan cashe inta badan waxaa jira deegaanadan ama waddamadan galbeedka aan ku nool lahay markaad doonaysa taxi inaad u yeedhatid inkastood kii caadiga ahaana dalban kartid haddana barnaamijyaa laga dhex dalbadaa barnaamijyo sida telefoonkaaga dhexdiisa oo kale ubarkoo kale markaynu soo qaadno hay waxaad leedahay Ama halkaasaan lift.
joogaa halkaasaan joogaa halkaaygu kaalay waa garta dhalinyaro markaa haddeer waata shaqo la-aan in badan laga cawdo oo weliba halkaasaan joogaa markaad tiraahdo adiguna aad telefoonkaagaas kala soconaysa halka uu Halkuu soo soo marayo socdo.
markuu albaabka mararka qaar isagoo ku ag taagamaad gacanta isu taagaysaa gaadhigii lambarkiisii qofkii wixii oo dhan marka waxaa jirta dhalinyaro badan waa kuwa sanad walba jaamacadaha ka baxo maalin walba warbixino shaqa la-aan waxaasaynu kusii daynaa marka ilaa toban dhalinyaro ah oo ku nool hargeysa ayaa intay isu yimaadeen waxay sameeyeen barnaamijkaas la mid a haye marka ay telefoonka oo kale tagaasidii bay leeyihiin macnaa dadkii tagaasida watay oo dhan barnaamijkaas iska diiwaan gelinayaan qofkuna barnaamijku mobilkiisa ku fura- ku shubanayaa halkaasuu qof ka dalbanaya tagsigii marka iyaga tagaa sidii dadka magaalada jooga ay lahaayeen bay maamulayaan dee tagaasida tagaasida qa- qof kastoo gaari doonayn taxina ku shaqaysto barnaamijka iska diiwaan gelinaya waa garta marka waa uberkii hargeysa waa uberka hargeysa Hay.
marka dhallinyaradaasaa sameeyey marka mid ka mid a dhallinyaradaasaan khadka telefoonka aan kula sheekaysto barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan ayaan kusoo qaadanaynaa cadnaan kusoo dhawo horta laanta afka soomaaliga v o a Eh, waad mahadsan tahay ismaaciil waan dhowahay dhalinyaro kala duwan baad waxaad ku aasaasteen bal een, aragti cusub oo ah een, tagaasida oo sida haddeer dunida kale casriga ah oo kale in telefoonka dhexdiisa qofku intuu barnaamij la soo dego uu dalban karo bal maxaa idinku kalifay inta inaan u tegin siduu barnaamijkan u shaqeeyo inaa aasaastaan En, eh, run ahaantii en, ismaaciilow waxaad og tahay in en, iminka dhalinyarta en, guud ahaan geyga soomaaliyeed gaar ahaan eh, reer somaliland ay jirto en, shaqo la-aan eh, maaragtay baahsan En, aqoontiina maaragtay hadda en, tiknolojiyadiiyo aada loo bartay oo maaragtay dhalinyartii ay aada wax u barteen oo dhinac walba maaragtay adduunkii waxyaabaha ka socday horumarka ay la socdaan En, marka fikirkan en, annaga oo ah dhalinyaro maaragtay en, isu en, tagtay meelana ka maaragtay halkan u fahansan hore qaababkan oo softwarada iyo waxyaabahaasi u shaqeeyaan oo engineer ah ayaanu ku fikirnay markaas baahida dalka jirta oo maaragtay en, gaadiid badan oo tagaasiya ayaa jira bulshaduna aada bay u isticmaashaa laakiin waxaa meeshii en, ka yar maqnayd en, sidii ay isugu isku xidhankii maaragtay bulshadii gaadiidka isticmaalaysay tagaasida iyo maaragtay darawalada laftigoodii Eh, oo aad arkaysid marmar iyadoo cadceeda kulushahay en, ama uu roob da-ayo in maaragtay qof en, taxi raadinaya uu maaragtay en, en, wareegayo oo ama masaafad uu u socdo ama uu maaragtay laamiga taagan yahay marka isagoo markaa fikirku wuxuu ka dhashay isagoo doonaya inuu gaari uu raaco qofkaasi cadceedda wareegaya
haa qofkii maaragtay inuu gaari uu raaco raadinaya ayuu cadceeda wareegay markaa fikirku wuxuu ka dhashay bal in laysla helo sida ugu fudud En, eh, gaadiidka laftigoodiba waxaa laga yaabaa inay laamiyada iyaguna wareegayaan iyagoo maaragtay eh, raadinaya maaragtay dad eh, maaragtay ay qaadaan markaa fikirku halkaasuu ka dhashay ismaaciilow waan gartay inaanu bal u sameyno annagoo isticmaalana teknolojiyadan cusub softwareda u fudayday oo dadka ay fahmayaan oo luuqadii soomaaligii maaragtay en, ku develop garaysa marka maxaad samayseen waxaanaad samayseen ee casriga ah ee dadkii iyo bo- dhibaatadaa jirta xalinaya muxuu yahay
En, waxaanu sameynay waryaa taxi waa mobile application En, eh, sidoo kale en, waa website ayaa laga dalbanaya qofku en, maaragtay mobilkiisa ayuu maaragtay kusoo download garaysanaya sidoo kale eh, tagaasidii iyo shirkadihii en, en, en, tagaasida iyo kuwii maaragtay individualska ahaa ee ka ganacsanayay gaadiidleyduna abkiiba iyaguna dhinacooda maaragtay mobiladooda kusoo en, download garaysanayaan marka waa la ishelayaa si yaroo fudud baa qofkiina u dalbanayaa En, taxigiina uu u helayaa oo macaamiladii maaragtay ay ku dhacaysa waan gartay marka een, dunidan casriga ah ee reer galbeedka oo kale marka la joogo een, inta badan dadku waxay adeegsadaan g p s ama een, meel walba waxay leedahay tilmaamo sugan oo lagu tegi karo sideeba qofka barnaamijkan dalbanaya uu qofkan taksigan oo kale ugu sheegi karaa halka uu ku sugan yahay
En, iminka ahaan waxaanu ku bilownay en, magaalada hargeysa En, maamabkeedii iyo xaafadaheedii iyo meelaha caanka ah oo dhan ba ayaa ayaa ayaa ku jira En, markaa sida ugu en, habboone ugu dhow buu qofku tilmaanta ugu helayaa oo waxaanu u sameynay pickup mapkii iyo destination mapkii qofku markuu doorto halkuu isagoo uu jooga ee laga pickup garaynayo iyo halka uu u socdo En, codsigaasi wuxuu toos ugu dhacayaa en, warihii taxiga dabeetana wasi yaroo fudud bay isu helayaan oo meeshii maaragtay en, ugu imanaya telefoonka laftigiisiibaa kan uu qofkani uu hadduu number leeyahay shirkadaha telefoonadooda uu haysto way iswici karayaan oo si yaroo fudud bay isu hagi karayaan oo isu hela- isu helayaan marka een, hargeyso kale marka wuu ka shaqaynayaa maabka ama barnaamijkan hagaha ah ee dadku dee inta badan isticmaalaan ee meesha ay doonayaan ugu socdaan marka maabkii wuu shaqaynayaa oo kale oo tilmaamihii caadiga u Wuu shaqaynaya
tilmaamihii caadiga u shaqaynayaan maamkii wuu shaqaynayaa qofka xaafad kasta iyo meel kasta uu ka joogay streetkii uu ka joogay En, hadday meel caan ah oo kale hoteelada caanka ah oo kale meelaha la isugu yimaaday coffee shopyada oo kale waxaasoo dhan wuu ku wada jiraan oo wuu helay marka dad intee la-eg ama dhalinyaro intee la-eg baa shaqo ka helaysaa is leedihiin een, adeegan cusubaa samayseen
dhalinyaro fara badan oo horta imika ahaanba maaragtay tagaasida iyo waxyaabahaas ku shaqeeya iyo regionska dadka dhalinyarta gobolooyinkii degmooyinka degan laftigoodu way ka helayaan dad fara badan ayuu barnaamijkani shaqo abuur u samaynayaa ismaaciilo waan gartay n marka ma dadkii hore suuqa xitaa ku jiray ayaa macaamil idinla yeelanaya oo adeegiina kusoo biiraya mise dad cusub baa idinku qoraysaanoo gaadiid cusub waa inay heshaan ama tagaasi idinka gaar idinku shaqaysa
may ee qof kasta oo shirkadahii hore usii jirayna si yaroo fudud bay isu register garaynayaan oo iminka ahaan aanu free ka dhignay registrationkaas bulshaduna si caadiya oo friyabay usoo doolaad garaysanaysaa ay u isticmaalaysaa marka kuwii hore ee hore u jiray iyo kuwa cusuba kusoo biirayaba waa barnaamijkan mid u furan marka idinku waxaad ka faa'iidaysaan muxuu yahay barnaamij oo idinku samayseen lacagtii waxaa kala qaadanaya tagsigii iyo qofkii oo kale markay labadii qof lacagtii kala qaataan idinku maxaa faa'iidaysaan
waktiga muddo ayaanu u qabanay iminka ilaa muddo saddex bilooda inaanu si freeya oo barnaamijkani ku shaqeeyo laakiin saddex bilood wixii kasii dambeeya annagu waxaanu ka heli doonaa subscriptionka ay sameeyaan gaadiidleydu hadday shirkadaha yihiin iyo hadday yihiin dadka iyagu sida gaarka gawaadhida oo maaragtay ugu ganacsada ayaa barnaamijkan isku register garaynaya marka fee oo kale sidii fee bila ah oo kale oo subscription abay ayay samaynayaan dabeetana markuu ka dhacaaba wakti buu siinayaa jiriidsada buu usoo dirayaa message ah barnaamijkii waktigaasuu taageed yahay inuu kaa dhaco jiriidso marka idinku diiwaangelinta aad sameynaysaan unbaad lacagta ka heli doontaan mustaqbalka marka aad heshaan
ha dhinaca kale haddaan ku weydiiyo waan gartay dhinaca kale haddaan ku weydiiyo dhalinyaradiina samaysay fikradda haddaan usoo noqdo idinka laftigiina bal haddaad si gaar eegto ad ii sheegtay dhibtii idin idinku kaliftay inaad abuurtaan idinka laftigiina maxaa idinku kalifay inaad fursad ganacsi samaysaan oo isu timaadaan oo fikirtaan
dabcan mar haddii aqoontii la hayo shaqa la-aantiina meeshii ay tacdo labadaasoo la isu gey baanu maaragtay dhalinyartan maaragtay inay fikiraan oo wax cusub inay keenaan oo wax dadkana u faa'iidaa iyaguna ay nafahooda uga faa'iideeyaan oo camal u noqda taasi ayaa nagu kaliftay ismaaciilo marka idinku maxaa barateen imise qof baa sitiin
anagu iminka ahaan waanu badan nahay ilaa inta aan iminka barnaamijkan ku wada sameyneynay tobaneeyo dhalinyaraha waanu gaadhnaa fiilal kala duwan oo maaragtay telecom engineers baa nagu jira software engineers baa nagu jira aqoonta aybtiida ayaanu maaragtay dhammaantay ka midaysanaa xaggee baa kasoo muunguuriseen marka aragtiya ugu waaweyn ee idin taageeray in aad samaysaan barnaamijkan oo kale
dabcan adduunka oo dhami iminka applicationada mobile appka ayaa wax kastaaba u socdaan ganacsigii intiisa ugu badan wax kastaaba application bay ku xirayin marka waxaan aragnay in baahidan ay tahay mid adduunkuna waa laga wada isticmaalaa inta badan laakiin somaliland inay tahay tani mid ay u baahan tahay waxna u taraysaa waan gartay su-aasha ugu dambeysa hadan ka dhigo qiimaha qofku ku raacayo gaadiidka oo kale yaa goynaya ma intuu tagsiilo qaado buu iska odhanaya for example halkaasaan ku geeyey lacagtaa waxaad i bixisaa xaddii intaa la eg mise barnaamijka laftigiisu intuu masaafada uu socdoo kale ama masaafada meesha jirtoo kaleu qiimeynaya mase qofka dareewalka iskale inuu inuu qiimeeyo lacagta uu ka qaadayo qofka rakaabka
qiimuhu waa qiimo macquula oo barnaamijka ayuu ku dhex jiraa waxaana u xisaabinayaa kilomitirka qofku masaafada uu soconayo ayuu ayuu ayuu ku shaqaynayaa waa qiimihii aan maaragtay in badan oo gaadiidleyda ah iyo feerarka iminka lagu lagu shaqeeyo aanu kasoo meenguurinay aanu isyihi dhinac walba waa u fuyo oo maaragtay gaadiidleyduna kuma khasaarayso dhibaatana kuma aha dadka bulshada reer somaliland sidoo kale transactionku wuxuu ku doonaa dadku lacagahay ku kala qaadan doonaa waa shilinka somaliland oo applicationka ku dhex jira aad baad mahadsantahay cadnaan adigaa mudan ismaaciil
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cadnaan cabdiraxmaan yaasiin oo ka mid ah dhallinyarada fikraddaasi hindistay waxaana kula xidhiiray khadka telefoonka ee magaalada hargeysa laanta afka soomaaliga e v o ayaad nagala socoteen caasha
barnaamijka qaybihiisa kale ayaan guda gelaynaa ismaaciilo waa dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in sababaha dadka qaarkood ku keena inay curiyaan heeso amaba suugaan kale inay la xiriirto dhacdooyin jacayl oo noloshooda soo maray inkastoo doodaasi lagu kala aragti duwanaan karo oo dadka qaarkood ay suugaanta u curiyaan hibe ee basiiyey haddana siciid cali cismaan oo boosaaso ku sugan ayaa isagu leh aniga jacaylka ikalifay inaan suugaan curiyo wuxuuna nala wadaagayaa siciid qiso jacayl oo isaga ku dhacday iyo heeso uu isku maaweelin jiray xilligaasi siciid cali cismaan oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada boosaaso islamarkaana ka mid ah dhallinyarada shaqooyinka nolol maalmeedkooda ka raadsada gudaha magaalada boosaaso waxa uu iga warramayaa qiso jacayl oo ku dhacday sidoo kale waxa uu siciid cali cismaan uu ka sheekayn doonaa heeso kala duwan oo uu qaaday gabadhi uu jeclaa islamarkaana uusan ku guulaysan waxaan weydiiyey waxyaabaha ku kallifay inuu fanaan noqdo waxaa igu dhalatay adaa labada kun iyo toddobadii wax fanka aan ku soo biiro waxaan ugu soo biirin waan ahao qasi igu dhacday magaalada boosaaso awadeed baan ugu soo biiray way qisada kugu dhacday ma qiso jaceylba mise waa qiso kale waa qisi jaceyl qisada waxay ku xisaabsanaysaa gabar anta ka horteed malaano oo baabuurtaas ka dhaqayo oo magaalada boosaaso oo aan shaqaynayo baa iidin aagaas ka shaqaynaysay oo gabadhii meeshaan isku baranay meel marfish baa joogtay anina baacorta waxaasaan iska dhaqan jiray anina aagaas labadayna aagaas kala shaqaynayn marka ilaahay amarkiis waa wax walba waa wax qoran waaya gabadhii alxamdulilah jaceylkii anaa ugu horreeyey gabadhii meeshaasaan ku jeclaaday hadaa muddo saddex sano ku dhadhow baa gabadha meesha ka waa gartay gabadhii jaceylka muu sheegtay inaad jeceshahay gabadhii jacaylkii waa u sheegay marka dambe haddee gacan wax ku jirna waa geed waaye iidina waa dee gabadhana waxaan ku jeclaaday waa gabarh iska fiican oo dhaqankeeda haysto oo aad gabarh aan laxdi karin baa helay hooyadeedii aabaheeda haddee meesha ma degihin anina waa saasoo kala inkastoo laakiin iska deegaan iska ahaan jirna luuq baa islahaan jirna laakiin waxaa waaye dadkii baa meesha aan taabay aniga gacantiga wax ku jirin iyagii macnaha haddaa waalidkeeda iyo hooyada abeed aanan ogeyn oon waxa qaban qorin ba horta meesha horta waxaa waaye duruuf baa meesha soo gashay laakiin aad baan anaa ku horreeyey laakiin idina aad baa i jeclaad marka dambe waa calafna waa iska jiraa laakiin calaf baan jirin darteedan baa fankan marka dambe u galay heesaha iyo waxaasba ulanoono waxyaas shuqul aan kulahaan jirin baa markaan gabadhaan jeclaaday kadib heesaan fankan iyo waxaan cajaal iyo waxaan raqool iyo waxaa wala dhegeysan jiray kadib heesii marka dambe siciid ma ogaaday gabadhii inay iyada darteed aad u waalato muddo laba sano ah aada u xanuunsanayd
wallaahi inay garatay waa dhici kartaay oo iidan oonan bixin markaan nacniy oo magaalada isku wareegay oo aan nooc kale iska ahay waa joogtay laakiin iday maba daaxin baa muddo waxaa yidha dhinacan kale oo abad waaqabay ku noqotay marka hadee kadib warkaas kadib taleefon markaas ma jirjirin marka waqtigaasaaba iigu dambeysay anina sidii baa fankan markaan saan iskalo eegana garabka iga siiyan sidii baa laba hees aan ka qaaday heesti ugu horreysay heesti ugu horreysay oo idaacad waayahay siciid waxaa iga warantaa aan kula kaftame hadda ma jeceshahay marka misi
wallaahi bilaahi niow haddaan arki lahay dagoorba waa waa la hadli lahaa laakiin macnaha dagoorba waa jeclahay nubcina ku midh
waayahay waxay iga sheekaysaa waxaa u sameysay heeso qisadaadii jacayl bal maxaa ka mid a ereyo nooceyaa ka mid ah heesahaaga heesahayga mid waa anaa samaystay markaan oo isku socdo habeenii maalin waan istaagayno maan arkay bukaan socod maan iskahay baarbaan yar oo isagana saaxiib islanayo isagana mahridka shaqeeyo baan isagana wax eegleeta taabtay anina waa sii dhammaystiray oo manaa socodkan socda manaa markaa jecelkaan ahaayo kadib markaas nees buqaan socod layidhaahda baan u sameynay ani bukaan socdo baakeeg nagade ana beste akeeg nagade bukaan socdo baakeeg nagade ana beste akeegnagade bilaney walaaley ma obahabido basar bilaameda inkaley bannaan cidlaa inka tabte
bilaney walaaley ma uu baabido ana baabkay beegna mee bidhaantaawa ilangaley ana baabkay beegna mee bidhaantaawa ilangale bilaney walaaley ma uu baabido ana beerka hurowhaahe belidkoo dhan iliyaraad ana beerka hurowhaaye belidkoo dhan iliyaraad bilaney walaaley ma uu baabido heestaas waa badanta dheerteeleda heestaas baan u qaaday waay heestaas ma bilan baa ugu talagashay hataas iid baa ugu talagalay manaa bukaan socod socodka ba- bukaan socodka bukaan socod ahaana ugu talagalay ma heesta igu horreyso ay ay qaaday la yidhaahdana waa jirtaa markaana kowda aan u qaaday xaakamad mid iyada ugu talagali oo magaceedana waa jirtaa mid oo aday markaa iyada baxaysin u qaadan waa jirtaa madee adi bahaasi dhalalalala madee adi bahaasi dhalalalala madee adi bahaasi dhalalalala madee adi bahaasi dhalalalala ma asalaami erne dhalalalala ma asalaami erne dhalalalala markaba oto ha oto markaba otiya ere dhalalalala lalalalala lalalalalalalala malatuy mana male mowla nasiyay lalalalala mirkaayadeego koymado minka nuure mirkaada adeego koymado minka nuure maal adduunya mana male mowla nasiina daad baas macasalaami ma oran waa meesha ka saabsanta waa waa la dheertaade
wuxuu yidhi maal mawlaa loo qabaa guriga kaale imaa wa nuuri hay waa ku raacsanta waayihiisu dee aad uga hadlay hay marka nin waliba hadalkii marka bugbug waxaa muuqata inuu xoogaa yaro jeeb maran yahay gabadhiina xoogaa imalaha su inoo sheega waayihiisa iyo duruufihiisana si wacan buu u dhigtay aad iyo aad aad iyo aad wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayuu u waramayey haatanna xubintii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey ayaa idinku soo maqan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq waxaa loogu qabtay tartan caalami ah oo ciyaaraha maratoonka ee orodada oo ay ka qayb galeen ilaa iyo ku dhowaad soddon waddan oo kala gedisan iyadoo islamar ahaantaasina soomaaliya ay ka mid noqotay dalalkii ku guulaystay kaalimaha ugu horreeya kana mid noqday tobanka waddan ee kaalinta ugu horreysa gashay ee la abaalmarinayo soomaaliya waxaa u matalayey laba orodyahan oo xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya usoo xusheen inay ka qayb qaataan tartankaas waxaana waddanka afraad noqday soomaaliya oo cabdi daa'uud rooble uu ku guulaystay in uu soomaaliya magaceeda kalinta afraad duldhigo islamar ahaantaasina ka mid noqday dalalka ku guulaystay abaalmarinada caalamiga ee halkaasi laga bixinayay haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaano ayaan khadka telefoonka ee baqhdaad kula xiriiray maxamed cabdulaahi dhaaley oo ka mid ah xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxaana marka hore aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo tartankaasi baqhdaad lagu qabtay iyo waxa uu ahaa waxaan joognaa baqdaad oo ah caasimadda ciraaq waxaan u tagnay eh, aniga oo hogaaminayo iyo laba ciyaartooy oo ila socota oo wafdiga ka mida inaan ka qayb galno ciyaaro caalamiya oo halkan ka dhacaya Eh, waxay ahayd markii ugu horreysay oo ah imaano annaga oo soomaaliya xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud iyo guud ahaan soomaaliya matalayna ilaahay mahaddiis eh, tartankii maanta u dhaca wuxuu ahaa tartan half maratona oo orodka dhaadheer ee waddooyinka lagu carara ah waxaan ka- waxaa ka qayb galay ilaa wax ka badan konton ciyaartooy oo adduunyada ka kala socoto ilaa soddon dal wax ku dhow ka socota Eh, soomaaliyana waxay ka mid noqotay eh, afarta dale ugu horeysa oo boosifka ugu horeeya yimid Eh, ciyaartooygii noo cararayey wuxuu ka mid yahay eh, tobanka ciyaartooy ugu horeysa ee caawa abaalmarinada heli doona oo xafladooda ay hadda wax yar kadib dhici doonta hadduu ilaah yidhaahdo marka waa markii ugu horreysay oo tartankan aan kasoo qayb galno Eh, waana markii ugu horreysay oo aan eh, positionka noocaasa iyo iyo mataqaanaa eh, guusha noocaasa aan ka helno inkastoo wax ka badan oo oo kasii waaweyn loo baahan yahay haddana iyada lafteeda waxay dhiirigelin u tahay ciyaartooydan yaryar ee maanta halkan timid ee tartankan aadka u weyn oo dalalka waaweyn iyo ciyaartooyda aadka u waaweyn oo mataqaanaa u khibradda badan ay ka qayb galayeen ee booska noocaas ka- ka soo istaagay marka maxamed orodyahanada soomaaliyeed ee tartan ka qaybgelaya ee sidaad adiguba sheegtay afarta ugu horreysana ka mid noqday waa tallaabo wanaagsan guud ahaan marka maxay kaga dhigan tahay ee, dhinaca orodyahanada soomaaliyeed tartankan ay ka qaybgaleen iyo kaalintan ay galeen markaad Eh, fiiriso.
horta kaalinta eh, orodadan dhaadheer orodkan dhaadheere ee ma- marathonka ama marathonka la yidhaahdo eh, waxaa la abaalmariyaa tobanka ciyaartooy ugu horeysa marka saas ay tahay soomaaliya waxay ka mid noqotay tobankaas ciyaartooy ee ugu horeysa hal ciyaartooya uga mid ah Eh, laakiin dalalkii ordaya markii la isbabar dhigo dalka afaraad ee ee- ee ugu horeeya ay ahayn dalal fara badan oo runtii dowlado muddo fog eh, shaqeynaya ay ka jiraan oo aan dhibaatooyinka aan soo marno oo kale aan marin oo ciyaartooydooda ay fursado badan oo tababaro iyo wax kastale ay helaan ayaa naga dambeeyey oo oo ciyaartooydeena ay ka horreeyeen marka taas loo fiiriyo marka wax weyn ay kordhinaysaa oo marka ugu horreysa ciyaartooyda halkan timid ee tartankan gashay waxay u- waxay siinaysaa dhiirigelin aada u weyn qaarkooda markay ugu horreysa u tahay oo tartan caalamiya noocan ay kasoo qayb galaan Eh, marka iyaga laga tago waxay dhiirigelin u tahay oo fariin eh, dhiirigelin iyo farxadgelin leh ay u diraysaa eh, ciyaartooyda dalka joogtay iyo sidoo kale eh, cid kasta oo oo ku faraxda oo danaynaysa guusha eh, soomaalida marka waa wax runtii aada u weyn oo muujinaysa in wax intaas ka badanna la qaban kara haddii dadaalka hadda baxay iyo mid kasii badan la bixiyo waa tahay ee, marka een, orodyahanka soomaali matalayey ee kaalinta afraad galay ee abaalmarinta ku guuleystay dadka abaalmarinta ku guuleystay ka mid ah marka magaciisa haddaad inoo sheegto dhinaca kale een, xiriirka ciyaaraha fudud sidoo kale maxaa iyagana uga qorshaysan een, ciyaaryahanadani ama orodyahanadani soomaaliyeed ee hadda ka qaybgalay tartankan iyo kuwa kale ee soomaaliya ee soomaaliya joogaba marka la fiiriyo kaalinta ay hadda ay halkaasi ka gaareen orodka een, baqdaad lagu qabtay ciyaartooyga hadda eh, abaalmarinta helaya waxaa la yidhahdaa cabdi daa-uud Eh, waxaa isna la socda oo booska isaga ku xigo galay eh, maxamed eh, daa-uud maxamed oo ciyaartooygii ahaa eh, eh, olombikada adduunka sanadkan ka qayb gala soomaaliya ku masalay Eh, marka tan ku saabsan maxaa xiriirka eh, arrintaas ay- ay ka baran karaan ama maxaa eh, uga soo bixi kara runtii sida hadda aa ku sheegayba eh, waxaan hadda dhacay ama qabsoomay waxay ka mi- ka mid yihiin eh, waxyaabaha runtii xiriirka uu- uu uu iyaga dartooda u jiro oo uu u shaqeeyo marka in ciyaartooyga soomaaliga ah uu tartamada dibadda yimaado guulo uu soo hooyo magaca dalka uu uu mataqaanaa korgeeyo oo sidii beri la ahaan jiray iyo si kasii wanaagsan uu gaarsiiyo waa waa waxyaabaha xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud uu u shaqeeyo oo dadaalka uu bixiyo marka dhiirigelinay xiriirka laftiisa u noqonaysaa Eh, waxaana halkaas eh, laga arki karayaa in intaas in ka badan la samey karo waana la samey jiray oo soomaaliya waxay ahayd mid ka mida dalalka adduunyada ugu qiimaha badan xagga orodka oo loogu qiimeynta badan ogyahay oo lagu tixgelinta ogyahay marka tii oo kale inay dhacdo wax weyn ma ku fadhiso haddii dadaal badan la bixiyo waana rajaynaynaa meesha hadda la joogo oo bilowga ah in eh, laga sii socdo oo meelo sarsare la gaaro haddii waa leedahay maxamed cabdulaahi daali oo ka mid ah xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya isagoo baqhdaad jooga ayuu khadka telefoonka igu warramayey dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaasi ay inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan aniga iyo ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abikaro dhinaca farsamadan waxaan idinkaga tegaynaa codka macaan ee fanaanada farxiya fiska iyo heesta wadada ku qulqul
wasanka beentiyo qalbi jileecaynagu qaldayaan alla markaad khatariso diqimaa u yeeshay qab wayni yeeshaan wasanka beentiyo qalbi jileecaynagu qaldayaan oy markaad khatariso diqimaa u yeeshay qab wayni yeeshaan kaygu qaraarine dhiiga kuuso ii maqalantide wadada ku qulqul ahaygu qaraarine iga kuuso ii maqalatide wadada ku qulqul yana qabowso qofan ku rabin layskuma qorqoraye